alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed alxadiisu alhaamin walkhamsuun kana waa xadiiskii siddeed iyo kontonaad weeye can ibni cabbaasin radia allahu canhuma qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam low yucطa annaasu bidacwaahum laaddacaa rijaalun dima'a qawmin wa amwaalahum wuxuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalam low yucطa annaasu bidacwaahum haddii dadka wax lagu siin lahaa sheegashadooda keliya laddacaa rijaalun waxay sheegan lahaayeen rag dima'a qawmin yacnii dad dhiigagood bay sheegan lahaayeen wa amwaalahum iyo xoolahooday sheegan lahaayeen ha yeeshee ruuxu sheegashadiisa keliya ayaan wax lagu siinaynin caddayn baa laga rabaa walaakina alyamiina ha yeeshee dhaartu cala almuddacaa calayh waxay saarantahoo laga rabaa ka wax loo sheeganaya dhaarta laga rabaa rawaahu muslimun xadiiska muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey bukhaari laftiisu asalkiisuu soo wariyey waayo wuxuu soo wariyey inuu rasuulku sala allahu aleyh wasalam qadaa rasuulahi sala allahu aleyh wasalam alyamiina cala almuddaca caleyh qadarkaas ayuu ka soo wariyey wa fii lafdi albayhaqiyi bayhaqi lafdigiisa waxaa ku sugnaa albayinatu cala almuddaci caddayntu waxay saarantoo laga rabaa ka mudduciga wax sheeganaya walyamiinu calaa man ankar dhaartuna waxay saarantoo laga rabaa ka wax dafira xadiiskani wuxuu ku saabsan yahay asal weyn buu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay dacaawida iyo waxyaalaha laysu sheeganaayo sida loo kala baxaayo sida loogu kala baxaayo ayuu xadiisku ku saabsan yahay maxaa laga rabaa qofka mudduciga ah maxaase laga rabaa qofka muddaca calayhiga ah marka xadiisku wuxuu caddaynayaa mudduciga in laga rabo bayino ama caddayn laga rabo albayinatu cala almuddaci axaadiis kale oo macnahan sii caddaynaysaana waa jirtaa in mudduciga bayino ama caddayn laga rabo sida xadiiskii ku soo arooray bayinatuka aw yamiinuh wa fii lafdin shaahidaaka aw yamiinuh yacnii laba miduun bay markaa noqonaysaa oo arrinkaa ku kala goosanaysaan oo ku kala garbaxaysaan ama labadii markhaati inaad la timaaddo ama isagu dhaartiisii inuu markaa dhaarto alaka bayina xadiis kale waxaa ku soo aroortay intuu nin wax sheegtay dabeedna nebigu ku yidhi sala allahu aleyh wasalam alaka bayina ma kuu sugan tahay caddayni oo caddayn ma haysaa marka idan macnaha xadiiskani sheegaya addilo kaleoo waafaqsanna waa jirtaa marka ruuxa mudduciga ah waxaa laga rabaa bayino ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen labadan ruux jaanibkiisu wuxuu xoog badan yahay ruuxa wax loo sheeganayo ee muddaca calayhiga ayaa xaggiisu xoog badan tahay kan wax sheeganaya ee mudduciga ana jaanibkiisu waa adcaf isagu taag daran yahay laakiin kan muddaca calayhiga ah waxaa nowcan maa ayidaaya isagoo asalkiibuu ku sugan yahay oo gacan ku hayntii buu leeyahay laakiin ruuxan kale wuxuu sheeganayaa khilaaf alasli asalkii wax khilaafsan buu sheeganaya saas aawadeed arrinkii xoogga badnaa waxaa la mariyey jaanibka adcafka ee taagta daran labada markaa arrin waa dhaarta iyo caddaynta markhaatiyada weeyaane kii taagta daraana waxaa la mariyey xagga aqwaaga ah ee xoogga badan baa la mariyey macna noocaas waa marka alcallaamatu ibnulqayim uu markaa tilmaamaa weliba wuxuu yidhahdaa bayinada marka la sheegaayo dadka qaar waxay moodaan buu odhanayaa bayinada in looga jeedo keliya laba markhaati mase aha albayina waa ismun likulli maa yubayinu alxaq bayino waxaa la yidhaahdaa magac waxay u tahay wax kastoo xaqa caddaynaya ayaa bayino markaa ay magac u tahay oo bayina waa caddayso bayina bimacnaa mubayina macnuhu saasay ka dhigantay marka mar waxay noqonaysaa laba markhaati mar waxay noqonaysaa yacni saddex markhaati mar waxay noqonaysaa markhaati iyo dhaar laysku kabo mar waxay noqonaysaa qaraa'in iyo amaaraat saas aawadeed marka mudduciga xaggiisu wax ay yidaa jiraan oo uu yaro xoog bato mawaadicda qaarkood waata soo aroortay in dhaarta isaga lagu hormariyo sida lawdka oo kale baabka qasaamada marka la joogo culamada qaarna waxay ka cabbiraan istisnaa culamada qaarkoodna si kale u sharxaan qasaamadii waxa weeye ruux baa la dilay maydkiisuunbaa la helay cidda laga ag helayna waxaa jirta utun iyo cadaawad daahiraa jirta marka amaaraadka noocaasee weheliye daraaddeed waxay ayiddo xoojisay inay ciddani dishay ka agdhowiy qasaamadii ama dhaarihii kontonka dhaarood ahaa waxaa lagu hormarinayaa mudducigaa lagu hormarinaya oo iyagaa la odhanayaa ku dhaarta inay dileen marka iyagu iska taagaan ayaa xagga kale loo gudbinaya oo dhaartu dee inay noqnoqoto waa dhacdaa nukuul baa la yidhaahdaa mudda caleyhi laftiisa marka mudducigu markhaatiyaal waayo oo ay dhaari ku qadooddo muddaca calayhiga ama loo sheegtaha waxaa lagu odhanayaa ka dhaaro dhaartii hadduu iska taago waxaa lagu celinayaa mudduciga laftiisa lagu celinaya mudduciga laftiisa ayaa lagu celinaya marka almuhim dacwa iyo sheegasho keliya waxba kuma sugnaadaan waa in mudducigu markaa u hayaa bayino iyo wax addeeyaa waxa uu sheeganayo waa inuu markaa helaa waaddacaawa in lam tuqiimuu calayha bayinaatin asxaabuha adciyaa'u waa kii shaacirku yidhi waxyaalaha la sheeganayo haddii aan markaa bayinaat loo taagin oo aan loo keenin cidda sheeganaysaa waxay noqonaysaa iska sheegtayaal bay noqonaysaa sheegashadaana waxba ku dhismi maayaan marka mudducigii uu keeni waayo markhaatiyaal ama caddayn mudda calayhgii waxaa laga rabaa inuu dhaarta isku beri yeelo taasaa laga rabaa taas ayaa laga rabaa oo xuquuqdii la ysu sheeganayay hadday dhiigag tahay iyo hadday xoolo tahay wahaakada waa inuu markaa dhaartiisa isku beri yeelo baabkan laakiin ku saabsan xuduudda qaarkood sida zinada iyo waxyaalaha la midka ah lama odhanaayo haddii bayino la waayo yacni markaa dhaaro ruuxa la odhan maayo oo baabkaas dee dhaartu geli mayso waa xuquuq markaa ilaahay marka haddii bayinaat iyo caddaymo loo keeno la waayo la odhan maayo markaysa waxa noo dhaaro sharcan waa mid sharcan loogu yeelanayo ma aha faid lam ya'tuu bishuhadaa'i fa ulaa'ika cinda allahi hum alkaadibuun wax kale lama raacin lama odhan cidda kale markaysaga inay dhaarato oo dhaar isku beri yeesho markhaatiyaal caddeeya hadday keeni waayaan baa layidhi kuwa sheegtay ilaahay agtiisa waxay markaa xukunkiisa ku yihiin iyo sharcigiisa beenawaasiyo saasay ku yihin waxay ku jiraan xaddulqadfi xad baa yagii haysta alcalaamatu ibnuqayim wuxuu ku dheeraadaa mas'ale ku saabsan qaraa'inta in wax lagu xukumo markaasuu adillo badanna u soo arooriyaa oo kitaabkiisa aturuq alxukmiya la yidhaahdo masaa'isha aad buu ugu dheeraadaa aad iyo aadna waa u sharxaa waxaanu doonaa adillo badan inuu u keeno hadday tahay aayaadka qur'aanka qaarkood inuu ka daliishado sida qisada yuusuf iyo ku saabsan in kaana qamiisuhu qudda min qubulin yacnii halkaasoo kale qaraa'in baa wax lagu xukumay buuri oo haddii markaa qamiisku xagga hore laga jeexay iyo haddii xagga dambe laga jeexay waxay midba qariino u ahayd cidda ficilkani uu ka dhacay ciedda eedda falaysay cidday ahayd oo qamiisku hadduu xagga dambe laga jeexay yacnii yuusuf wuxuu noqonayaa matluub mid isaga la weerarsanaa isaguna ka baxsanaayo ka carari haddii qamiiskiisu xagga hore laga jeexayna ou xagga hore ka jeexan yahayna wuxuu noqonayaa isagu inuu taalib ahaa yacni oo isagu weerar ahaa dabeedna waa la aagay waxaa la arkay qamiiskiisi iyo xagga dambe ka jeexay halkaasaa waxaa ku caddaatay baraa'ada uu yuusuf beri yahay oo isaga laga gardarna axaadiis badan oo kaleu soo arooriyey ou ka mid yahay xadiiskii sulaymaan ku saabsanaa iyo daawuud daawuud baa waxaa isula yimi laba dumara labadaa dumari waxay kala siteen laba ilmood dabeedna meel bay labadii carruuraa dhigeen bahal baa yimi oo labadii carruuru mid cunay oo qaatay kii soo hadhay isku qabsadeen kaagii buu qaatay oo cunay iyo maya kaagii buu qaatay oo cunay midna waa weyn tahay midna waa yar tahay labada dumara daawuud bay isula yimaadeen mid buu u xukumay sulaymaan bay soo mareen xadiisku bukhaarigu ku sugan yahy sulaymaan bay soo mareen wuu weydiiyey qisadooda way u sheegeen markay qisadii u sheegeen waxay ula muuqatay siduu u xukumay daawuud si aan ahayn sida aabbihii u xukumay si aan ahayn bay ula muuqatay dabeedna wuxuu yidhi keena ilmaha midina ii keena aan idin kala jareen iituunii bisikiini ashuquhu baynakumaa middi ii keena aan idin kala badhoo idin kala jeexee la kaalaya middi labadii mid baa tidhi waxba ha kala jeexin iyada sii tii kale may odhan sulaymaan wuxuu gartay taas kala jeexa u diidday ee tidhi markaa yada sii inay tahay tii ilmaha dhashay oo caatifadii hooyannimo iyo raxmaddii hooyannimaa shaqaysay tan kale aamustay ee iyadu markaa aan dhib aynay ula muuqan ama wax dhibaato aan ka keenin in laba in ilmaha la kala badho oo la kala jeexo inaan iyadu hooyo u ahayn buu sulaymaan xaqiiqsaday waa qariina dabeedna wuxuu u xukumay tii tidhi waxba ha kala jeexin ee ta kala sii axaadiistuu soo aroorinaya ka mid tahy low yucta annaasu nabigu wuxuu idhi sala allahu alayh wasalam haddii la siin lahaa dadka bidacwaahum sheegashadooda keliya ay wax sheegtaan haddii lagu siin lahaa oo waxay sheegtaanba isaga sugnaanayso laddaca rijaalun waxay sheegan lahaayeen rag dima'a qawmin wa amwaalahum dad dhiigagood bay sheegan lahaayeen wa amwaalahum iyo xoolahood bay sheegan lahaayeen walaakina alyamiina ha yeeshe dhaartu cala almuddacaa calayh waxay saaran tahay oo laga rabaa ka wax loo sheeganayo waa hadduu mudducigu uu bayino waayo rawaahu muslimun xadiiska muslim baa soo wariyey asalkiisana bukhaari ayuu ku sugay wa fii lafdi albayhaqiy albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara ahlucilmiga qaarkoodna waa taxsiiniyeen bacdi markaa daciifiyeyna waa jiraan ee siyaadadan albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar waxaa isweydiin laha haddaba mudduci kee baa la yidhaahdaa muddaca calayhina kee baa la yidhahdaa ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahdeen mudduci waxaa la yidhaahdaa man idaa sakata turik muddici waxaa la yidhahdaa ka hadduu isagu iska aamuso aan cidi qabsanayn mudda calayhina waxaa la yidhaahdaa ka hadduu aamuso aan la daynayn oo naga jidbax lagu leeyahy yacnii labada ruux midna waa taalib midna waa matluub ahlucilmiga qaarkood saas yada ah ayay markaa ku tacriifiyeen tacriif kale oo saas khilaafsanna markaa waa jiraan oo culammada qaarkood ay ka cabiraan laakiin saasaa mashhuura wakhtiyada qaarkood waxaa dhici karta laba mudduci inay jiraan oo caynta iyo waxa la ysku haysto baa gacan saddexaad ku sugan yacnii ruux kale ayaa haya iyadoo tafaasiil ay ku sugan tahay oo loo qaybiyo in ruuxa kale laftiisu sheeganaayo ee gacanta ku hayaa iyo inaanu sheegan hadduu ruuxa kale gacanta ku hayo ee saddexaad uu isagu sheeganayo labadani waxay noqonayaan laba mudduci kaasina wuxuu noqonayaa muddo calayh waa waadix haddii waxa weeye ruuxa kale gacanta ku hayaa aanu sheeganayn ou leeyahy war aniga baadi bay igu soo gashay waana yaboohinaayey ciddii le u caddaato ayaan siinaya iyagu waxay noqonayaan mutadaaciyaan bay noqonayaan labada mid waliba waa mudduci yacni waa waxaway mid waliba waxna waa sheeganayaa hadday labaduba gacanta ku hayaanna oo gacankuhaynta aynay u kala dhowaynna marka waxay noqonayaan mutadaaciyaan mid waliba mudduci mid walibana muddaca caleyh marka calaa kulli xaal baabkan waxay ku degaysaa uun asalka sidaas adiladu sheegayso bay ku degaysaa hadday laba mudduci noqdaanna mid walba waxaa laga rabaa bayinadiisa iyo caddayntiisa laga rabaa marka hadduu mid helo bayinadii kii kalena uu waayo waxay noqonaysaa kii bayinada helay inuu markaa yeesho oo isaga la siiyo haddii labada mid waliba uu bayinadii helo oo kanna laba markhaati buu keenay kanna laba markhaati ayuu keenay xalka caynkaasa culammada qaarkood waxay yidhaahdaan uma kala xaqnimo badna waa loo kala barhaya waa loo kala barhayaa oo yacnii mid walba xaqiisii wuxuu ku tacalluqay oo u caddaatay shaygan isagu inuu leeyihi marka markay saas tahay waa in loo kala badhaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaahdaan labada bayino tacaaradataa fatasaaqadataa way iscaarideen labaduba waa isla dhaceen dabeed waxaa lagu kala saarayaa qurco qori tuur baa lagu kala saaray in loo qori tuuro baa lagu kala saaraya ka qori tuurka u soo baxo ayaa la siinaya waayo qurcadu waxyaalaha loo sima yahay ee aan midkoodna ka kale uga xaqnimo badnayn marka waxa weeye tasaaxum ka yimaado oo la ysku qabsado qurcada waa lagu kala saaraa adilayna leedahay axaadiis mutacadidaana laga qaataa qurcada qowlkaa qurcada ayaa ahlucilmiga qaarkood arjaxaana u badiyaan maadaama adila khaarijiya ay leedahay yacni saas yadabay u badiyaan alxadiiu ataasicu walhamsuun kana waa xadiidka sagaaliyo kontonaad can caaishata radia allaahu canha marfuucan caaisha wuxuu tirmidi ka soo wariyey xaal nabiga sala allahu alayh wasalam xadiiskan loo rafciyey laa tajuusu shahaadatu khaa'inin walaa khaa'ina ma bannaana markhaatiga mid wax khiyaameeya oo khaa'in ah ama mid wax khiyaamaysa oo khaa'inada ruux wax khiyaamaynaya lab iyo dhadig toonna oo khiyaamo lagu yaqaanno markhaatigiisu ma bannaana oo ma fulaayo walaa majluudin xaddan mana bannaana mid la garaacay markhaatigiisu oo xad loo garaacay ama xad gudihii la garaacay walaa dii khimrin calaa akhiih mid uurxumo markaa u qaba iyo xiqdi walaalkii u qabana markhaatigiisu ma bannaana oo bimacnaa fuli maayo walaa daniinin mid la tuhmaysto fii walaa'in yacnii casabanimada walaagga la yidhahdo lagu tuhmaysto oo inay ciddani lahaan jirtay oo xoraysay taa lagu tuhmaystay oo cusuubadii walaagu ay ka dhaxayso ruux taa lagu tuhmaystay markhaatigiisu ma bannaana bimacnaa fuli maayo walaa qaraabati mid qaraabanimo lagu tuhmaystayna markhaatigiisu fuli maayo walalqaanici maca ahli lbeyt yacnii ka khaadimka ah ee ahlubeytka weheliyana markhaatigiisu isagana markaa ma bannaana qaanica waxaa la yidhaahdaa waa ruuxa markaa taabica ama khaadimka ah ama shaqaalaha reerka u ah shaqaaloo kale u yahay waa midiidin u shaqeeya ama wuxuu yahay ruuxaan markaa dantiisu aan ka maarmin reerkan ayna ka maarmin oo iyaga taabic isaga ah oo iyaga ku xidhan manfacuu ku qabaa ka noocaasoo kale ana markhaatigiisu ma bannaan marka culamada qaar alajiir bay ka cabireen culamada qaarna alkhaadim bay ka cabireen walalqaanici min ahli lbeytna waa la mid maca ahli lbeyt ama liahli lbeyt ama min ahli lbeyt rawaahu tirmidiyu xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi ayaa soo wariyey tirmidina waa daciifiyey oo waxau yidhi xadiiskani waa daciif ahlucilmi kalena waa daciifiyeen ha yeeshee xadiisku waxaa jira mawduucan xadiis ku soo arooray oo ay ahlucilmiga qaarkood ay quweeyeen waxaana fiicnay sheikhu inuu soo arooriyo kaka xoog garoon mawdica inuu ku soo arooriya ka fiicnay can camri bni shucaybin can abiihi can jaddihi marfuucan laa tajuusu shahaadatu khaa'inin walaa khaa'inatin walaa zaanin walaa zaaniyatin walaa dii khimrin calaa akhiih nebigu wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ruux wax khiyaameeya markhaatigiisu ma bannaana lab iyo dhaddi kuu doona ha noqdeen ruux sinaystana markhaatigiisu ma bannaana lab iyo dhaddi kuu doona ha noqdeen ruux uurxumo iyo xiqdi u saaxiiba uu walaalkii u qabo oo u urxu yahay isagana markhaatigiisu ma bannaana oo ciddaa uurxumada uu u hayo markhaatiguu ku furo loo qaban maayo markhaatiguu ku furo looma qabanayo rawaahu axmed wa abu daawuud xadiiskaa waxaa soo wariyey imaam axmed iyo abu daawuud baa soo wariyey xaafid ibnu xajarna waxa uu yidhi isnaaduhu qawiyun sanadkiisu waa qawi xadiiska camr bnu shucayb can abiihi can jaddi albaanina waxauu yidhi sanadkiisu waa xasan irwaaulhaliilka iyo sunanka abu daawuudka ama saxiixu sunani abi daawuud labada waa ku odhanaya riwaayo kaloo xadiiska u sugnaatay waxaa lafdigeedu yadana yahay oo xadiiska camr bnu shucayb can abiihi can jaddihi ka mida ziyaaduu keenaya waradda shahaadata alqaanici liahli lbeyti wa ajaazaha ligayrihim nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu radiyey oo diiday yacnii ruuxa khaadimka ah markhaatiga uu u furo cidda uu khaadimka u yahay ee ahlubeytkiisaa markhaatiguu u furo nebigu waa radiyey oo markhaatigaa ma aqbalin waana banneeyey markhaatiga uu cid kale u furo bimacnaa hadduu cid kaloo wax u sheeganaysa ahlulbeytka markhaatiga u furo oo yaga markhaatiga ku furaayo waa la aqbalaya laakiin yaga hadduu u furaayo lama aqbalayo riwaayadaa lafteeda sheekh albaani waa taxsiiniyey oo waxau yidhi waa xasan buu yidhi riwaayadaas waa xasana ayuu markaa u yidhi calaa kulli xaal waxaa laga qaadanayaa dadka qaarkood inaan shahaadadooda la aqbalayn oo markhaatiga marka hore waxaa loo shardiyaa cadaalad waa inuu shaahidku mardi yahay fain lam yakunaa rajulayni farajulun waimra'ataani miman tardawna min ashuhadaa'i an tadila ixdaahuma fatudakira ixdaahuma alukhraa miman tardawna min ashuhadaa waa inuu mardi yahay mid diin ahaan iyo akhlaaq ahaan laga raalli yahay oo diintiisi iyo akhlaaqdiisu bimacnaa tadayunkiisi iyo akhlaaqdiisu ay fiican tahay waa inuu yahay waa inuu cadli yahay waayo shahaadada faasiqa lama aqbalo yaa ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayanuu allah wuxuu yidhi hadduu faasiq wari idiin keeno iska hubsada qiraa'o kaloo sabciyana waxaa la akhriyay fatafabbatuu waana isku macnay fatabayanuu iyo fatasabbatuu waa bimacnan marka shahaadada faasiqu waa mid markaa taalla maxalla tasabuti watabayun waa mid la yska hubsanayo marka mid sideeda loo qaadanayo loogu camalfalayo la ictimaadaya ma aha marka shardi waxa ah ruuxa markhaati kacaya waa inuu cadli yahay hadduu faasiq yahay oo fisqi mid lagu yaqaano uu yahay hadday khiyaano tahay iyo hadday zina tahay wakadaa fisqiyada kalena waa la mide shahaadadiisu waa marduuda waa midaan la aqbalay waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa ruuxa ee cid isagu taabic u ah ama khaadim u ah ama u shaqeeya markhaatiga uu ciddaa u furo inaan la qaadanayn inaan la qaadanayn riwaayada kale daciifada lafteeda waxaa ku sugnaayay walaa daniinin fii walaa'in walaa qaraaba qaraabadii hadduu u markhaati kacayo oo iyaga wax u furaayo arrin tuhmo keensanayaa meesha taalla oo shahaadadii waxaa dhici karta markuu furaayo markhaatigaas uu qaraabadiisa u furaayo nowcan maa dhib inuu iska daafacayaa dhici karta ama inuu nafci iyo waxtar ku soo jiidanayaa dhici karta shahaadadiina hadday noqoto yacni waxa weeye in darar uu iskaga daafacayo ama inuu nafci ku soo jiidanaayo tuhmaa ku jirta la aqbali maayo darar inuu iskaga daafacayo maxaa ka mid a waxaa ka mid a dararka inuu iskaga daafacaayo cid buu markaa doonayaa inuu ka baajiyo diyo oo kale diyadaasna haddii isagaa ruuxa lagu yeelan lahaa casabadiisii uu ka mid yahay oo dee diyada isaga laftiisu inuu wax ka bixiyo baa ku imanaysa marka dafcu darar inuu dhib iska daafacayo baa meeshii soo geli karta inuu dhib iska daafacayaa soo geli karta waalidkii wuxuu ugu markhaati furaayana nafci buu u soo jiidayaa naftiisii oo dee xoolaha markaysagaa waalidkii helo ama ha ahaado nolosha intuu nool yahayba inuu wax ka siiyoba ha ahaato ama ha ahaato markuu dhinto inuu dhaxlaayee dee waxa weeye nafci baa markaysaga ugu jira almuhim xadiisku wuxuu sheegayaa oo laga qaadanayaa waradda shahaadat alqaanici liahli ilbeyti wa ajaazaha ligayrihi marka usuushiisa iyo furuucdiisa markhaatiga uu u furaayo lama aqbalaayo laakiin markhaatiguu ku furayo waa la aqbalaya waayo tuhmadii ku saabsanayd inuu nafci u soo jiidayo ama dhib ka daafacaya meesha waa ka baxday marka haddii waxa weeye ruuxaasi si kale aanu shahaadada uga baaqan oo cadaaladnimadii iyo ag xagga aanu waayin oo sabab kale aanu uga baaqan markhaati buu waalidkii ku furayaa oo cidda kale u markhaati kacayaa yacni shahaadadiisa loo radin maayo waayo tuhmadu waxay ku sugnayd marka nafci loo soo jiidaaye iyo marka dhib laga daafacaye marka iyaga laftoodii lagu furaayo oo cidda kale loo markhaati kacayo tuhmadu kuma sugnayn tuhmadu kuma sugnayn xadiiska riwaayada daciifka waxaa ku sugan walaa majluudin xaddan mid xad loo garaacayna markhaatigiisu ma bannaano fuli maayo waxay culammada qaar ku xambaareen waa haddaanu ka toobad keenin laakiin hadduu toobad la yimaaddo markhaatigiisi waa la aqbalaya ruuxu hadduu toobad keenana markhaatigiisa in la aqbalaayo ishkaal kuma jiro riwaayada sheegaysa walaa zaanin walaa zaaniya waa riwaayada culammadu taxsiiniyeene quweeyeene yacni zaani wuxuu yahay waa intaanu toobad keenin laakiin hadduu toobad keeno attaa'ibu min addenbi kaman laa denba lah kii dembi ka toobad keenay wuxuu ka dhigan yahay sidii mid aan dembi lahayn saas aawadeed markuu zinadii ama xumaantii ka toobad keeno shahaadadiisi waa la aqbalay can caaishata radia allaahu canha marfuucan laa tajuusu shahaadatu khaa'inin walaa khaa'ina ma bannaana ruux wax khiyaamaynaya ama khiyaamo lagu yaqaanno markhaatigiisu ma bannaana oo fuli maayo lab yo dhadi kuu doona ha noqdeen walaa majluudin xaddan mid la garaacay oo la jeedlay oo xad loo garaacayna markhaatigiisu fuli maayo oo ma bannaana walaa dii qimrin mid xiqdi iyo uurxumo u saaxiibana shahaadadiisu ma bannaana calaa akhiihi walaalkii uu ku furaayo shahaadadu walaalkii ku furaayo waxaa laga fahmaya hadduu isaga u furaayo ku uurxumada u qabay hadduu isaga u furaayo in la aqbalaayo waayo tuhmadii ku saabsanayd inuu isaga doonaayo inuu luro oo dhibaateeyo dee meesha waa ka baxda walaa daniinin ay walaa muttahamin mid la tuhmaystay oo fii walaa'in casabada walaaga la yidhaahda lagu tuhmaystay oo markii hore ciddani ay lahaan jirtay dabeedna ay xoraysay oo walaageeda ay leedahay kaasna markhaatigiisu ma bannaana walaa qaraabati mid qaraabanimo lagu tuhmaystayna markhaatigiisu ma bannaana walalqaanici maca ahli ilbeyt ruuxa markaa khaadimkaa ama taabica ah ee ahlubeytka la jirkiisa markaa ahaaday oo khaadim wuxuu u yahay reerkan buu u shaqeeyaaba oo khaadim u yahay isagana markhaatigiisu u furayaa ma bannaano ma asaxayo alxadiisu sitoon kanna waa xadiiskii lixdanaad can raafic ibni khadiij radia allaahu canhu qaala qultu yaa rasuula allah inaa laaqu lcaduwi hadan raafic ibnu khadiij wuxuu yidhi qultu yaa rasuula allaahi waxaan idhi rasuulka ilaahayow innaa laaqu lcaduwi hadan annagu cadowgaannu la kulmaynaa berri laaquuna asalku ahaa deedna nuunkii waxaa loo jaray idaafada daraaddeed walaysa macanaa mudan annaga la jidhkayaga ma ahaa nin middiyo oo wax middiyaa ma haysanno afa nadbaxu bilqasab wax ma ku gowracnaa qasabka qasabka innagu baa qasab baynu dhahnaa qaala maa anhara addama wa dukira smuullaahi calayhi fakul wuxuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam maa anhara addama wixii dhiigga daadiya wa dukira smuullaahi calayhi laguna xusay magaca ilaahay lagu xusay fakul cun yacni markii lagu biraynaayey magaca ilaahay lagu xusay fakul cun laysa asinna waaldufra yacni ma ahaanin ka la cunayaa wixii ilig lagu bireeyey iyo wixii ciddi lagu bireeyey yaga lama cunayo yacani macna alistisnaa oo kaley noqonaysa kaannahu in la yidhi wax kastoo dhiigga daadiya magaca ilaahayna lagu xusay cun waxaa laga reebayaa ilig wixii lagu gowracay oo lagu bireeyey yaa ashyaada qaarkood baa dee ilkahoodu dhaadheer yihiin oo dee bahalaha iyo waxaa dhici karta ama dee xayawaanaadka ama xoolaha qaarkood waxaa dhici karta iliggiisu inuu dherya iliggiisu inuu dheryaa dhici karta haddii waxa weeye daan xoolaa la helo oo dabeed marka waxa weeye ilkihii oo dee af badan marka la ysaha wax ku bireeya ma ansaxayso layse sinna waddufra waxaa laga reebayaa yacnii iligga iyo ciddida ayaa laga reebayaa oo ciddi iyo ilig wixii lagu bireeyey la cuni maayo wase uxadisuka canhu waan kaaga warramayaa buu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi waan kaaga warramayaa ama asinnu fa cadmun iliggu miyaa fa cadmun waa laf buu yidhi wa ama adufru ama wa ama adufuru dufrun iyo dufuru labadaba waa la yidhahdaaye fa muda alxabasha waa xabashida mididooda weeye wa asabnaa nahba ibilin wa hanamin waxaannu haleellay buu yidhi raafic ibnu khadiij wuxuu yidhi waxaannu haleellay nahba ibilin wa hanamin yacni geel iyo adhi yacnii markaa boob aanu hellay oo aanu gaaladii markaa ka furannoo khaniima fanadda minna baciirun waxaa naga cadharay tulud baa naga baxsatoo naga cadhartay baciir fii luqati alcarab asal ahaan waxaa la yidhaahdaa waa tulud geela lab ha noqoto ama dhadig ha noqoto ama curfiga loo bartay in baciir la yidhaahdo yacni awrka in la yidhaahdo oo aan hashii baciir la odhanayn curfigaasi waa curfi xaadis ah waa curfi soo darriyey kutubta luqada haddaad u noqoto waxa markaa ay marayaan baciirka labkiiyo dhadiga mid walba in la yidhahdo saasay marayaan marka baciir tulud bay la mid tahy waa tulud geela awr ha noqoto ama markaa hal ha noqote fanadda minha baciirun waxa markaa geelii ka cararay tulud baa ka carartay faramaahu rajulun bisahmin nin baa dabeed wuxuu ku ganay leeb buu ku ganay fa xabasahu waa ku xabisay yacni leebkii yacni leebkii baa ku dhacay daad markaa waa la soo gaadhay oo waa sii carari kari weyday tuluddii fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam oo wuxu uhi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam inna lihaadihi awaabida ka awaabidi alwaxshi tan waxaa u sugnaatay xoolaha ah qaar fiidha oo carara ayaa u sugnaaday oo ka mid ah oo la mid ah yacni markaa waxyaalaha duurjoogta ee cararaayoo kale la mida qaar saasoo kale u cararoo u fiidhaya ayaa ka mid a fa idaa halabakum minhaa shay'un hadduu idinka qaalib noqdo mid ka midi oo aad gaadhi weydaan fafcaluu bihi haakada saas oo kale ku sameeya muttafaqun calayhi waa la ysku waafaqsan yahay bukhaari iyo muslim baa labaduba soo wariyey xadiidkani waxa uu ka hadlayaa addabxu wa adaatuh gawraca iyo aaladda wax lagu gowracayo ayuu xadiidku ka hadlaya waxaa la yaqaanay in midida wax lagu gowraco marka midida la waayo maxaa wax lagu gowracaya xadiiskuna waa ku tusinayaa inay yaqaaneen saxaabadu in midida wax lagu gowraco inna laaqu lcaduwi hadan walaysa macanaa mudan mudan waa jamcu mudya mufradkeeda mudyatun baa la yidhahdaa mudanna waa lagu jamciyaa waa middi iyo middiyo shamaceedu waa middiyo waa erayga carabiga ahuna sideeda u soo qaadanay marka qasab ma ku gowrici karaa oo ma bannaan tahay bimacnaa qasab in lagu gowraco qasabkan la isticmaalo ama la cuno ama xoogaa la nuugo wax ma lagu gowrici karaa sidaad nebigu wuxuu ugu jawaabay sala allahu alayh wasalam wax ka caamsan wixii la weydiiyey wax ka guda ballaahan buu ugu jawaabay oo qaacida ayuu siiyey wuxuu idhi ma anhara dama wadukira smullaahi calayhi fakul wax kastoo dhiiggana daadiya magaca ilaahayna lagu xusay yacnii mawdicii loogu tala galayna dee lagaga gowracay yaa cun meesha laga bireeyo neefka dee waa garanayey waxaa la goynayaa waa labada hunguri iyo waxa weeye labada biyo buufle ama labada markaysa markaa xidida waaweyne ku naban afartaasaa la jaraya kamaalkuna waa in afarteeda la wada jaro haddii laakiin aan la wada jarin inteebaa kifaaya fuqahadu waatay isku khilaafaan almuhim mawdica la goynayaa ama la gowracayaa waa halkaas neefkii meesha laga gowracayaa waa cunaha xaggaa hore xaggaa hoose ee cunaha ee ay hunguriyadu ku yaalliin marka shay mucayana in la yidhahdo shaygaasunbaa lagu birayn karaa wax kale laguma birayn karo dee ma jirto oo wax saxa maaha dhagax baa lagu birayn karaa middi baa lagu birayn karaa qori af badan hadduu dee wax biraynaayo jaraayo baa lagu birayn karaa wuxuu nabigu ka reebay uun sala allahu alayh wasalam wixii lafa'a iyo ciddi wixii ciddi ah ciddidaas wixii doonaaba hal ahaadaane in wax lagu gowraca ma bannaana lafahana in wax lagu gowraca ma bannaana ilkuhuna waxay ka mid yihiin lafahay ka mid yihiin laysa asinna waaldufra dabeed nabigu wuxuu yidhi ama sinnu facadmun marka waxaa laga qaadanayaa inaan laf noocay doontaba ha noqotee in wax lagu bireeyaa inaynay bannaanayn baa laga qaadanaya waayo waxaa laga fahmayaa cillada loogu diiday in ilkaha lagu gowracaa inay tahay lafnimada marka idaan cillada caammo ah cilladu mar hadday caammo tahayna xukunku wuxuu noqonayaa caam waqad tukhasisu waqad tucammimu liasliha laakinaha laa takhrimu marka cilladu hadday caammo tahay xukunku waa inu caam noqdaa marka laf noocay doontaba ha noqotee in wax lagu birayaa ma bannaano ciddiyahana waxba laguma birayn karo waayo waa xabashida midideeda marka waxaa ku sugan tashabbuh bilkufaar haddii markaa ciddiyihii wax lagu birayo gaaladii in la shabbahaana ma bannaano saxaabigii raafic wuxuu yidhi waxaannu hellay geel iyo adhi baannu markaa hellay oo gaaladii aannu ka furannay haniime ah dabeedna tulud geelaa naga carartay oo gaadhi weyni nin baa dabeedna markaa ku garay leeb buu markaa ku riday dabeedna tii buu ku xabbisay nebiga markii qisadaa u ogaaday wuxuu ku yidhi xoolahan qaar sida duurjoogtoo kale u cararoo u baxsada ayaa jira marka haddaad gaadhi weydaan saasoo kale ku sameeya saasoo kale ku sameeya marka ahlucilmigu waxay yidhaahdeen shaygii ahliga ahaa xoolihii oo kale hadduu markaa firdhado oo sida markaa ugaadhoo kale uu u baxsado oo la gaadhi waayo waxaa loola macaamilayaa mucaamalada marka xaaladdaa uu ku sugan yahay baa lagula macaamilaya sidii ugaadhoo kalea loo ugaadhsanayaa oo leebka loogu ridayaa bisimkaa loo qabanaya leebkana waa lagu ridaya nolol haddii loogu tagana waa la biraynayaa haddaan nolol loogu tegina waa la yska qalanaya waa la yska cunaya mar haddii bisimka loo qabtay markii leebka lagu ganay lana gaadhi waayo sidii ugaadhoo kale uu noqday cagsiguna waa saasi la-eg oo haddii ugaadhii dadka ay oggolaato waxay noqonaysaa sidii xoolahoo kalea loola macaamilayaa waa in loo birayaa sida xoolaha loo birayo sida xoolaha loo birayo waa in loo birayo waayo xaaladdii si asalka ahayd waa ka baxay waxaa lagula mucaamilayaa xaaladda marka uu ku sugan yaha lagula mucaamilaya qaala qultu yaa rasuula allah inna laaqu lcaduwi hadan walaysa macanaa mudan wuxuu raafic yidhi waxaan ku idhi rasuulka ilaahay oo annagu cadowgaannu la kulmaynaa berri wax midiyaa ma wadanno afa nadbaxu bilqasab qasab waxba ku gowracnaa qaala maa anhara addama wuxuu idhi wax kastoo dhiigga daadiya wadukira smullaahi calayhi laguna xuso magaca ilaahay fa kulcun laysa sinna waddufra yacnii iligga iyo ciddida iyaga waa laga reebayaa oo waxba lagu birayn maayo ama wax lagu bireeyey la cuni maayo wase uxadisuka canhu waana kaaga warramayaaye ama sinnu iligga iligga miyaa facadmun laf weeyi wa ama adufuru ciddida miyaa famuda alxabasha waa xabashidu waxay wax ku gowracaan marka in la shabbaha ma aha macnuhu dhacaya wa asabnaa nahba ibilin wa hanamin waxaannu haleellay geel iyo adhi aanu gaaladii ka boobnay oo aannu ka furannay ka qhaniimaysannay fanadda minha baciirun waxaa ka cararay tulud baa ka carartay ka mid a waanu gaadhi weyne faramaahu rajulun waa tuurayoo waa ganay nin baa ganay bisahmin leeb ayuu ku ganay fa xabasahu waa xabisay bimacnaa waa la soo gaadho wuu ka ordi kari waaye leebkii fa qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wuxu uhi rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam inna lihaadihi awaabida ka awaabidi alwaxshi tan waxaa u sugnaatay xoolaha ah awaabida qaar carara oo fiidha ayaa u sugnaaday oo ka awaabid ilwaxshi sida duurjoogtu u cararto oo kale qaar u carara oo u fiidha ayaa ka mid ah fa idaa khalabakum minha shay-un hadduu idinka haalib noqdo wax ka midu aa gaadhi weydaan fafcaluu bihi haakada saasoo kale ku sameeya muttafaqun calayh alxadiisu alxaadi wasittuun xadiidka koob iyo lixdanaad can shaddaad ibni awsin radia allaahu canhu ana rasuula lahi sala allahu aleyh wasalama qaal ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay ilaahay waa qoray bimacnaa waa waajibiyey alixsaana samafalka calaa kulli shayin shay kasta in lagu samafalo ayuu ilaahay waajibiyey fa idaa qataltum markaa is idhaahdaan wax dila ay faidaa aradtum an taqtuluu fa axsinu alqitla hagaajiya sidaa wax u dilaysaan qaabkaa wax u dilaysaan hagaajiya alqitla waa hay-ad bay tilmaamaysa qaabkaa wax u dilaysaan wanaajiya waidaa dabaxtum markaad doontaan inaad wax gowracdaanna fa axsinu dibxa wanaajiya qaabkaa wax u gowracaysaan waliyuxidda axadukum ha soofeeyo ha afeeyo midkiin shafratahu mididiisa markaa ha soofeeyo ama mididiisa afkeeda ha soofeeyo ha afeeyo walyurix ha u raaxeeyo dabiixatahu neefka u gowracayana ha u raaxeeyo rawaahu muslimun waxaa soo wariya xadiiska muslim baa soo wariyey xadiiskani wuxuu ka mid yahay axaadiista arbaciinka ayuu ka mid yahay waxaanu nebigu ku sheegay sala allahu alayh wasalam ixsaanku inuu waajib yahay oo wax kasta in loo samafala inay tahay xataa xoolaha la gowracayo waa in loo samafalaa ixsaankana marka hore ilaahay waa ina amray ina allaha ya'muru bilcadli waalixsaan marka ixsaanku waa ma'muurun bih waa mid layna amray wey xadiidkanna waxaa buu sheegayaa ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay markaad doonaysaan inaad wax dishaan wanaajiya qaabkaa u dilaysaan wanaajiya yacnii haddii waxa weeye qof loo dilaayo qisaas waa in markaa la wanaajiyaa sida loo dilayo xad ama qisaas baa loo dilaya waa in la wanaajiyaa qisaastoo kale waxay culammadu yidhaahdaan ruuxu markuu ruux dilay loo qisaasaayo ruuxu dilay marka loo qisaasaayo ma waxaa lagu dilayaa aaladdii uu wax ku dilay mise mar walba seef baa lagu dilayaa madaahibta qaarkood waxay qabaan maya mar walba seef baa lagu dilayaa bay qabaan isagu seefa waxa ku dilo ama yaanu ku dilin culammada qaarkood halkaasay ka saareen madaahibta qaarkoodna waxay qabaan maya aaladdii uu wax ku dilay ayaa haddii wax lagu dili karo oo in wax lagu dilaa ay saa'iq noqon karto oo bannaanaan karto tiyoo kalea lagu dilaya tiyoo kale ayaa lagu dilayaa oo hadduu seef wax ku dilo seef baa lagu dilayaa hadduu waran wax ku dilo waran baa lagu dilayaa hadduu ciijin wax ku dilo ciijin baa lagu dilayaa hadduu dhagax wax ku dilo dhagax baa lagu dilayaa wahaakada laakiin seef waxaan ahayn in la yidhahdo mar walba kaasuun baa lagu dilayaa dee ahlucilmigu ma qabaan daliilla looma hayo imaa waa in la yidhaahdo mar walba seefuun baa lagu dilaya iyo imaa waa in la yidhaahdo aaladdii wax ku dilay baa lagu dilaya labadana waxaa si fiican qowlka odhanaaya shaygu wax ku dilaa lagu dilaya wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun miluha aladilla alcaamma waxay sheegaysaa yacni xadgudubka wuxuu ku sameeyey wax la mida in lagu sameeyo adillo gaarana waxaa ku soo aroortay gabadh baa la dilay wakhtigii nebiga sala allahu alayh wasalam laba dhagax baa laysu barkiyey oo madaxeeda laba dhagax laysu barkiyey oo madaxa lagu bashaaqiyey iyadoo naf yaroo diiqi ku jirto baa gabadhii loo yimi oo aynay hadli karayn laakiin wax kala garanayso ciddii ka agdhoweyd meeshaasaa la yidhi ma hebel baa ku dilay ma hebel baa ku dilay kii dilay markii la sheegay bay tilmaantay ma hadli karto dabeedna waa dhimantay nin yahuudiyuu ahaa ninkii baa markaa waxawayan la keenay waa la soo qabtay dabeedna markaa waxawayan waxaa la yidhi gabadhanaa dishay wuu qirtay nebigu sala allahu alayh wasalam labada dhagax labadoodii buu isu barkiyey labadii gabadhaas uu ninkaasi isu barkiyey oo intuu dhagax markaa ku jiifiyey dhagax kalena korka kaga dhuftay labada labadoodii baa nebigu sala allahu alayh wasalam isu barkiyeyoo madixii ninkaa dhagixii sidii baa loogu bashaaqiyey marka xadiiskaa laftiisa waxaa laga qaadanayaa baabulqisaas marka la joogo qaabkuu ruuxu u dilay ruuxa in isagana loo dilaayo taasaa laga qaadanaya marka calaa kulli xaal xadiisku wuxuu sheegayaa markaa wax dilaysaan wanaajiya qaabkaa wax u dilaysaan dadka badan ee loo yacni markaa loo diraayo ee xabadaha ku furaaya ee laga yaabo meel halisa inayna kaga dhufanayn oo ay naftii lagu silcinayo tan noocaasi waxa weeye mid khalad ah waayo waxayna waafaqaynin ixsaankii uu ilaahay amray waxaa laga yaabaa ruuxani ruuxan wuxuu ku dhuftay hal xabad buu ku dhuftay ama wuxuu ku dhuftay hal toorri buu ku dhuftay dabeedna waa ka raacday markaasaa waxaa laga yaabaa in waxa weeye konton xabbadood lala dhaco oo marba la yidhaahdo toogta dabeedna laga yaabo meelaan halis ahayn lagu dhufto mid addin kaga dhufta mid gacanta kaga dhufta ku celiya haddana haddana ku celiya haddana ku celiya yaa ta noocaasi dilkii oo lagu samafalayo noqon mayso cadligii in la xaqiijinayona noqon mayso ina allaha yaamuru bilcadli walixsaan wa idaa dabaxtum fa axsinu dibxa markaa istidhaahdaan wax gowraca sidaa wax u gowracaysaan wanaajiya wanaajinta la wanaajinayo waxaa ka mid ah in midida la soofeeyo oo la afeeyo oo saawiraan waxba karaynin ee nafta ku silcinaysa waa inay noqon waxa lagu biraynaya waa inay noqotaa wax af badan oo yacnii si fiican markiiba u gowracaysa in lagu celceliyey aan u baahnayn wax ka siinaysa markiiba waa inay saa noqotaa waxaa soo gelaya samafalka lagu samafalaayo neefka waa inaan midida lagu hor soofayn neefkiioo halka kuugu xidhan agtiisa waa inaan midida ku soofaysan meel kale ku soo soofayso meel kale ku soo soofayso laakiin hortiisa midida ha ku soofayn wuxuu arkay nebigu sala allahu alayh wasalam nin doonaaya neef inuu bireeyo oo mididii ku hor lisanaya markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sala allahu alayh wasalam a turiidu an tumiitaha mawtaat war ma waxaad rabtaa inaad dhowr geeriyoo disho neefkan miyaad rabtaa yacani wuxuu ku inkirayaa nebigu sala allahu alay wasalam kayfiyadda u ninkan samaynayo midida meel kale ku soo liso adoo qarinayaan u muujinin markaa u kaalay si degdega markaa waxa weeyaan uu qabto dabeedna markaa waxaa markaa u biri bisimkii ilaahay adoo qabtay waxyaalaha kale ixsaanka ka hor imanaya waxaa ka mid a yidhahdeen culammadu haddaad laba neef gowracayso waa inaanad isku hor birayn oo isagoo kani kuu xidhan yahay kii kale hortiisa waa inaad ku birayn oo uu dhiiggii arkaya iyo birayntii kala qari yaa neefkaana meel ku bire kan kalena meel kale ku bire iyoynay is arkin yani waxani waxa weeye waa xayawaan yacni dhibaato iyo shidduu ka dareemayaa markaysaga waxaanaad ku samaynayso noo ixsaana maa isagoo baraadla inaad midida ku boobtun baa la doonaya taasaa ixsaankii ah waxaa ixsaankii ka mid a neefka marka la doonaayo in la qalo oo la bireeyo waa inaan inta ka horraysa lasii cadibin oo lasii dhibaatayn ya yacni markaa xagga biyaha iyo xagga markaysagaa baadka mid walba waa in markaa waxaa weeye wax la siiyaa oo aan gaajo lagu sii dilin oo aan haraad lagu sii dilin oo aan bacad lagu sii dilin ixsaankii maaha taas in lagu dilo marka waxa weeye dhibaatooyinkaa lagu sameeyo oo haraad iyo gaajo iyo bacadba lagu dilo ixsaankii kama mid ah xataa dee hilibka markaysagaa neefkaas la dhibaateeyey yacni waxa weeye dhibta badanee caynkaasoo dareemay hilibkiisu laba mid noqonaayo neefkii iska raaxaysanaya neefka isagoo iska raaxaysanaya dabeedna la bireeyo oo la gowraco isagoo baraadla aan cadhoon oo dhibaatoon oo yaa kadeed iyo dhibaato soo marin hilibkiisu waa macaanyi kan kale hilibkiisu waa qadhaaranaya sharciga raacistiisaa muhima dhib male mid walba la cuni karaa ina allaha kataba alixsaana calaa kulli shay ilaahay wuxuu sharciyeeyey samafalka shay walba loo samafalaayo fa idaa qataltum fa axsinu lqitla markaa istidhahdaan wax dila wanaajiya qaabkaa wax u dilaysaan wa idaa dabaxtum markaa istidhahdaan gowracna fa axsinu dibxa wanaajiya qaabkaa u gowracaysaan oo u biraynaysaan waliyuxidda axadukum shafratahu ha soofeeyo ha afeeyo midkiin mididiisa waliyurix dabiixatahu ha u raaxeeyo neefka u gowracayo alxadiidu ahaani wasittuun xadiidka labiyo lixdanaad can jaabir bni cabdillaah radia allaahu canhuma qaala xarama rasuul lahi sala allahu alayh wasalam yowma khaybara alxumura alinsiya tirmidi wuxuu ka soo wariyey jaabir bni cabdilaahi radia allaahu canhuma qaala inuu yidhi xarama rasuul lahi sala allahu alayh wasalam wuxuu yidhi wuu xaaraantinimeeyey rasuulka ilaahi sala allahu alayh wasalam yowma khaybara maalintii khaybar alxumura alinsiya dameeraha dadla joogta ah waa xaaraantinimeeyey oo in dameeraha dadla joogta ah la qasho oo la cuno waa xarrimay wa luxuuma albiqaal baqlaha hilibkoodana waa xaaraantinimeeyey wa kulla dii naabin min assibaaci mid kastooo mici u saaxiiba oo dugaagga ka midana waa xaaraantinimeeyey cunista la cunaayo wa kulla dii mikhlabin min altayr wax kastoo ciddi u saaxiiba oo shimbiraha ka midana waa xaaraantinimeeyey cunista la cunaayo rawaahu tirmidi oo xadiiska waxaa soo wariyey tirmidi xadiiskani waxa uu leeyahay shawaahid buu leeyahay waxaa ku soo aroortay axaadiis kala duwan baa ku soo aroortay nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu xarrimay dameeraha dadla joogta ah in la cuno hilibkooda waa xaaraantinimeey maalintii khaybar baanu nahiyey waxaana dhacday intaan la reebin oo la nahiyin ka hor saxaabadu dameerihii bay qasheen markaasay karsadeen dheryihii oo karaaya oo dabka saaran oo hilibkii dameeruhu ku jiro ayaa nebigu amarkaa uu yidhi markaa u sheega dadka waxaad ku tidhaahdaan ina allaha wa rasuulahu yanhayaanikum can luxuumi alxumuri alahliya ilaahay iyo rasuulkiisu waxay idinka reebayaan hilibka dameeraha inaa cuntaan dameeraha dadla joogtaa hilibkooda inaa cuntaan buu idinka reebayaan ilahay iyo rasuulkiisu markaasaa loo dhawaaqoo loo sheega oo saxaabadii la gaadhsiiyey dheryihii oo dabka saaran baa la afrogay oo la qubay marka wixii maalintaa ka horreeyey dameeraha dadla joogtaa hilibkoodu waa bannaanaa laakiin maalintaa laga soo bilaabo xaaraan noqotay ilaa yowmi alqiyaamana sidii bay xaaraan u tahay al-insiya marka leeyahay waxaa laga reebayaa dameeraha dameer dibadeedka ah oo iyaga hilibkoodu waa xalaal waayo waa ugaadh ugaadh weeye oo waa bannaan tahay dameer dibadeedku waa la cuni karaa waa la ugaadhsan karaa waa bannaantay axaadiis ku soo aroortayna waa jirtaa oo yacnii markaa nebiga sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadiisa in badan oo ka mid iyagoo wada socdaan oo iyagu muxrimiin yihiinba abuqataada saxaabi la yidhahdaan muxrim ahayn baa la socday dameer farow baa dabeedna meeshaas soo maray saxaabadan iyagu waa muxrimiinoo inay ugaadhsadaan uma bannaana cid ugaadhsanaysa inay ku caawiyaanna uma bannaana markaasaa saxaabadii hoosta ka qoslen dareen buu helay wuu isku yara fooraray abuqataada saxaabiga ilah isagu muxrim ma ahayn wuxu uhi waa maxay waxba umay sheegin waayo inay ku caawiyaan bay diidayaan ixraamkoodii ay xidhnaayeen ee xarmanaayeen bay ka wax yeelaysaa ayay wax ka yeelaysa isagii baa hareeraha eegay dabeerfarow halkan sii ordayuu arkay faraskii buu ku booday markuu faraskii ku booday ayaa markaa waxa weyan uu yidhi waar ii dhiba waranka markaasi aan kugu caawin mayno wuu ka soo degey dabeedna warankii buu qaatay waa ka daba booday dabeedna waa soo dilay nabiga sala allahu alayh wasalam markii loo sheegay wuxuu ku yidhi cid u tilmaantay miyay jirtaa cidse ku caawisay miyay jirtaa markaasaa la yidhi may markaasuu haddaba cuna mar haddii idinku markaa aydaan ku caawinoo bimacnaa ka qayb qaadanin hilib in laydiin keeno hilibkani hadda ugaadh ma ahee waa hilib marka waxa weeye weeyaane hadda in la ugaadhsanaya ma aha marka hilibkaa laydin siiye laydiin keena waa mar haddaydaan idinku icaano ku samaynin ugaadhsigaasoo ka qayb qaadan way idin bannaantay xadiiskaasi saxiixuu ku sugayey dameeraha dadla joogta ah manfaco bannaan bay leeyihiin oo in la fuulo ah oo rakuub laga dhigto ama wax lagu rarto waana la iibin karaa dadka qaar baa waxay moodeen markii la yidhi hilibkooda lama cuni karo waa xaaraan inaan dameeraha dadla joogtaa la iibin karin warkaasi waa war aan sax ahayn waayo manfaco xalaala ayuu leeyihiin dameeruhu waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuha waziina buu allah yidhi marka dameerihii in la fuulaa oo rakuubba laga dhigtaa waa bannaantahy wakadaa in wax lagu rartaana waa bannaantah wakhtigii nebigana sala allahu alayh wasalam iyo saxaabadana waa la kala iibsan jiray dameeraha laakiin ruux la og yahay ama danni haaliba lagu hayo inuu qalanaayo iyada in laga iibiyaa ma bannaano waa min baabi sadi dariica laakiin sida kale in loo iibiyaa waa bannaanta shayga labaad ee xadiisku sheegayaa waxay tahay baqlaha iyaguna waa xaaraan baqasha waxa iska dhalay shay xalaala iyo shay xaaraana iska dhalay dameer iyo faras baa iska dhalay ama dameer iyo geeyo ayaa iska dhashay marka waxay culammadu yidhaahdaan qaacide ahaan shay kasta oo ku dhasha xalaal iyo xaaraan shay xaaraan iyo shay xalaala ay iska dhalaan wuxuu noqonayaa xaaraan oo ida ijtamaca alxalaalu waalxaraam halaba alxaraam xalaashiiyo xaaraantu hadday kulanto xaaraantaa haalib noqota ya marka sabab xaaraantinimaynaysa iyo sabab xalaalanaysaa meesha waa taallaa marka alxaadiru muqadamun cala almubiix marka qaacidadaas waxay ku degaysaa shay kasta iska dhalaan shay xalaala iyo shay xaaraani iska dhalaan xagga xaaraantaa la raacinaya oo hilibkiisa in la cunaa ma bannaan wa kullu dii naabin min asibaaci wa kullu dii makhlabin min altayr dugaagga wax kasta oo mici leh waa xaaraan oo nebigu sala allahu alayh wasalam waa xaaraantinimeeyey in la qasho iyo shay kasta oo ciddi u saaxiiba oo shimbiraha ka mida oo ciddidaa ku ugaadhsanayo isaguna wuxuu noqonayaa mid xaaraana axaadiista saxiixaynkana waa tii ku soo aroortay nahaa rasul lahi sala allahu alay wasalam can kulli dii naabin min asibac wa kulli dii makhlabin min altayr qolada maalikiyadu waxay dhahay nahyiga waxaa lagu xambaarayaa tanziih laakiin qowlkaasi waa daciif qowlkaasi waa daciif waxaanan filayaa imaam maalik inaanu ra'yigaa qabin ee maalikiya inay qabto yacni hunaaka farqun bayna maalikin waalmaalikiya aldaahir waa in imaam maalik uu qabay inaanay shay aadani bannaanayn xadiiskanna wuxuu ka mid yahay axaadiistu muwada'iisa ku soo wariyey marka muqtadihiisa inuu ku tagaayo waa daahira waxaana diidayaa nahyiga in tansiih lagu xambaaro waa midda koowaadeh asal waxaa nahyiga u ah taxriim annahyu yaqtadii taxriim taxriimka in laga leexiyaana ma bannaana biduuni daliil daliil ka sarfinaya lama hayo mar labaadka muslim saxiixa wuxuu ku soo wariyey kullu dii naabin min asibaaci fa akluu xaraam wax kasta oo mici u saaxiiba oo dugaagga ka mida cunista la cunayaa waa xaraam oo ma bannaana waxay qaarkood dooneen muxaamaata lilmadhab inay yidhaahdaan riwaaya bilmacnaa bay dooneen inay ku weriyaan markaasaa dabeedna lafdiga taxriim ay cabbireen oo min cindihim ka cabbireen ee nahaa bay ahayd laakiin tan noocaasi waxa weeye waa arrin aan daliil lahayn waayo yacnii sida riwaayadu ay tahay ee axaadiista loo soo wariyey in ixtimaalaad lagu khilaafayo lala yimaado oo looga tago dee ma bannaana asalku waa in daliilka la raaco albayinatu cala almuddaci ya xadiisku wuxuu sheegayey mudducigaa laga rabaa bayino inaan nebigu odhan lafdiga xaraam ee cid istidhi xadiiska soo wariyo riwaaya bilmacnaa samaynaysa inay lafdigan la timi cidda sheeganaysaa looga baahan yahay bayinada saas aawadeed wax kasta oo mici u saaxiiba oo dugaagga ka midi waa xaaraan oo shareecada kuma bannaana wax kasta oo ciddi u saaxiiba oo shimbiraha ka mid oo ciddidooda ku ugaadhsadaana iyaguna waa xaaraanoo ma bannaana waxaa khilaaf badani haddii waa ku sugan yahay waraabihii yaa waraabihii mici waa leeyahay haddana axaadiis baa soo aroortay sheegaysa waraabuhu inuu bannaan yahay waraabaha in la cunaa inay bannaan tahay axaadiis ku soo aroortay ayaa jirta wadaadadii soomaaliyeed markay fasirayaan waxay odhan jireen maya waraabaheenna ma aha waraabaha markaysaga adiladana sheegaysaa keenna ma aha waa waraaba doqon bilaadka carabta jooga wadaadada soomaaliyeed saasay odhan jireen ya meelaha qaarkoodna waxay ku arkeen waa mid aan markaysaga waxaan cunin mashaayikhda qaarkood aan aqoon u lahayn hadalay meelaha qaar ku qoreen oo ay yidhaahdeen qaarkood mici ma leh markaasaan kani mici buu leeyihi annaga aragnay markii la dilay markaasaa waxay arkeen qaar kale oo yidhi kaasi nabaad ku cuna iyo geedaha waxaa dhammaantoodna waa khuraafaad maa waxaan waxba ka jirin waraabaha bilaadul carab joogi jiray waraabaha markaysaga afrikadan joogi jiro la mid ahaa kinaalka suways waxaa la sameeyey berigii dhowr iyo afartankii baa la sameeyey kinaalkaa suways intaan la jeexin ka hor waraabaha afrika wuxuu tegi jiray xijaas lafteedu tegi jiray waayo dhulku waa isu furaa siday dadkuba markaysagaa socod ugu tegi jireen xaramka oo halkaa uga wareegi jireen intay halkaa ka wareegaan lug ay ugu tegi jireen xaramka intaan kinaalka suways la jeexin oo la garanaayo dadkii ku soo xajiyey lugta ee halkaa maray ya ayaa ugaadha iyo markaysaa markaa bahaluhu mid waliba ay uga geli jireen halkaa waa ka odhanaayaa sheekh ibnu cuthaymiin waa ka ku odhanaaya sharaxiisa qayimkae faa'idada badan ee sharxulmumtic la yidhaahdo calaa zaad almustaqnic wuxuu ku odhanayaa kinaalkaa markii la jeexay ugaadhii badnayd ee noo soo geli jiray ya iyo waraabayaashii iyo wixii oo dhanba way oodmeen ila bad bay noqotay meelay soo maraan ma jirtin ya ashcaarihii carbeed ee qadiimka ahayd baa lagu hayaa iyagoo marka ka warramaya siday marka waxa weeye u cuni jireen waraabayaashani yacni marka waxa weeye xoolaha ay u cuni jireen bale ay dadka u cuni jireen shaacirkii carbeed muxuu yidhi fa inna qawmiya lam ta'kulhum adabucu shicirkii wuxuu ku soo darayo u lahaa yacni tolkay waraabuhu kama dherginoo waraabuhu ma cunin waa shaacir markaysaa carbeedoo jasiiradda jooga iyaga laftoodaa yaqaanay markaysaa inuu markaa xn xataa bakhtiyada cuno marka warka ku saabsan miciyo ma lahayn iyo nabaad buu cuni jiray iyo waa xadiisu khuraafa waa waxaan waxba ka jirin waraabaha markaysaga halka jooga ayaa xaggaana joogi jiray siduu halkan wax u cuno oo xoolaha u cuno oo markaysa markaa bakhtiga u cuno buu xaggaana cuni jiray marka warka odhanaaya waxa weeye keenna ma ahe oo waraaba doqon bilaadka carabta jooga oo nabaadka cuna ama aan mici lahayn waa waxaan waxba ka jirin waxaan sax ahayn weeye marka waxaa weeye adilada ku soo aroortay waraabuhu inuu isagu xalaal yahay waa jirtaa waxay culammadu kaga jawaabeen waa mustasnan axaadiistan xaaraantinimaynaysa kullu dinaab min asibaac wax kastoo mici u saaxiiboo dugaagga ka mida in la cuno xaaraantinimaynaysaa waa caam deliilka xalaalaynaya waraabaha in la cunaana waa khaas waa la kala reebayaa macnuhu wuxuu u dhacayaa yacni waxaa weeye dugaaggii mici lahaa in la cunaa waa xaaraan marka laga reebo waraabaha imaamu shaafici wuxuu yidhi waxaan soo gaadhay yadoo safa iyo marwe dhexdeeda hilibka waraabaha lagu iibiyo hadda shaafici baa odhanaya hadda waa safa iyo marwe dhexdooda calaa kulli xaal warkaa la leeyahay hilibka waraabuhu ma bannaana waa waraan sax ahayn waraabaha adiladu sheegtayna waraabo ka duwan waraabahan maahe waa kanun weeye والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك